بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسigeenii maanta waa u kaadhsanaynaa hadduu ilaa yidhaahdo waxaan ka hadlaynaa munaasabadan taagan ee soonka la soomo maalinka carafa oo inooga harsan tahay laba maalin oo keliya arbacaan joognaa carafana waa khamiis waxaan ujeedaa jimcaha marka arbacadii oo gabagabaa maqribkeedii aan tukanay khamiis keliya inoo harsan maalinkaa jimcada marka xadiidka uga horeeyo aan qaadanayno ee ku saabsan maalinka carafo xadiidka abi qataada nabigu sala allahu alay wasalam laga wariyo oo ay soo saaraan jamaacadoo idil marka laga reebo imaam bukhaari raximahullah abu qataada wuxuu leeyahay waxaa nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam siyaamu yowmi carafa maalinka carafa soomkeeda axtasibu cala allahi ilaahay waxaan ka rajaynayaa way arjuu min allahi allah waxaan ka rajaynayaa an yukafira asanata alatii qablahu wasanata alatii bacdahu inuu qofka ilaahay ugu dembi dhaafo sooma sanadii tagtay wixii dembigo ka dhacay iyo sanada soo socota xadiidka oo bukhaari iyo tirmidi maaha inta kale ay soo saareen waa xadiid cadiima weeye nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku bishaareynayaa in dembi dhaafkaa lagu helayo dembi dhaafka ilaahi hana siiyo subxaana wa tacaala dembi dhaafka noocaasa ahlu sunna waljamaaca marka ay ka hadlayaan ama culimmadu waxay yiraahdaan wuxuu ku dhacayaa asalka waa dunuubta yaryar dunuubta yaryar sakaa'iru dunuub baa ilaahay ku dhaafayaa subxana wa tacaala imaam nawowi raximah llah isagu wuxuu yihi haddii qofku uusan sakaa'ir lahayn dunuub yarar uusan lahayn oo kabaa-ir dunuub waaweyn keliya uu leeyahay macnaheedu waxa weye ilaahay waa ka dhaafayaa xataa dunuubtaa waaweyn hadduusa dembi dhanba lahayn dembi dhanba hadduusan lahayn oo ilmo yaroo sabiyo uu yahayoo soomayo la soonsiiyo sidaa ku soomay ama nin taqiyo maxaa la dhahaa warac badano ilaahay ku xiranoo saalixa hadduu yahayo dunuub dhan baanu ka dhicin marka iyadaa wuxuu leeyahay darajaad baa ilaahay subxaana wa tacaala ugu u kor yeelaya oo kor baa ilaahay ugu qaadaya subxaana wa tacaala waxaa jirta marka maalinkaa isaga ah oo sanadkii mar inoo imaanaya waa uu warwareegayaao isbuuca marba maalin buu ku dhacayaa waxaa la arkaa inuu ku dhaco hee maalinka jimcada war baa ka yimid marka maalinka jimcada marka uu ku dhaco waxaad arkaysaa wadaadadii qeyb ku dhahaya lama ogolo ha soomin ha u dhowaanin qolo kalena war kaley sheegayaan waxaa meesha ka soo baxaya marka waxaan noqonay duul hee culuma qastay waa qasannaha odagii waa ka sheekeeyey soomaahan inta lagu yiri fiqiga kutubta fiqiga waxaa lagu sameeya waxaa la yidhaahdaa xadiidka maxaa ku barateen kaadida markuu qofka kaadshay inuusan u jeedsanin qiblada dhabarkana inuusan u jeedinin ninka joogo soomaaliya gaar ahaan muqdisho ninka dhex jooga maxaa la yidhahdaa qiblada dhinacay ka jirtaa meeshuu u tukado soo maaha dhinaca kale macnaha dhinaca qoraxdana waxay kasoo baxdaa waxaan ujeedaa qoraxdaa raadinayaa dhinaca midig dhinaca midig bay qoraxda ka jirtaa xadiidku wuxuu ku yidhi ha u jeedsan dhinaca qiblada hana u dhabar jeedinin waxaa jira xadiid daciifoo oranaya qoraxda meesha kasoo baxdana ha u jeesan meesha u dhacdana ha u jeesan kaadi ha ula jeesan xaggee kuu banaan haddaa xamar joogto marka meelna odagu waa seexda marka kor buu u kaadiyey baasha waa kusoo noqotay markii la weydiina waxuu yidhi dee culimo kastaana u yidha xagga waa naloo diiday oo xagga waa naloo diiday oo xagga waa naloo diiday marka haddii la yidhi cumar wuxuu yihi haddii naloo diiday buu yihi jimcadii in la soomo sabtina maku darnaa buu yihi marka sabtido ciida ma soonnaa asalka horta axaadiis dhowra baan tilmaamaya si la isula socdana axaadiista waxaa weeye qaabka ay isu qaadan karaan baa isula socodsiinaya hadduu ilaa yidhaah xadiidka koobaad waa xadiid koobano ibn cabaas xadiidkiisa nabigu wuxuu yihi laa tasuumuu yowma aljumcati waxdahu intaa keliya wey maalinka jimcaad keligiis ha soomina jimcaha keligiis ha soominina xadiidku waa caam marka jimco keli ha soomin baa lagu yiri waa nahyi naa-yigaasuna waa caam waxaa jira abu hureyra radi allahu canhu kaa hore waxaa wariyey ibnu cabaas abu hureyra wariyeyo kan ibnu cabaas waa xadiid xasana wey waxaa soo saara axmed ibn xambal raximah llah fi musnadihi abu hureyra raximah llahuna xadiidkiisa waxaa wariyo a-imo fara badan laakiin lafdi ka mid a waxaa soo saaray imaam muslim lafdigaana wey wuxuu yihi walaa takhtasuu leylata aljumca habeenka jimcada ha ku gaaryeelinina biqiyaami min beyni layaali toddobada lixda habeen oo kale haddaadan qiyaam u istaagaynin iyo salaatuleyl habeenkaas keliya gooniha u maagin oo keligiisa tukanin salaatuleyl lama ogola wey min beyni layaali walaa takhtasuu ha ku gaaryeelinina yowma aljumucati maalinka jumcada bisiyaamin min beyni alayaam soom maalmaha kale aada kaga gaaryeelaysaan isaga lixda maalin oo kale inteednaan soomin keligii aada soomaysaan ilaa an yakuuna waa kanaa qeybta hore wuxuu kala mid yahay xadiidka hore qeybtaanaa ziyaadaa marka mar walba ziyaada ku daraya sii soconaynaa ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum ilaa soomkaasu inuu yahay soom qofka uu soomaye mooye qofkiin soom uu soomayey inuu yahay mooye soom uu soomayey marka lagu yidhaahdo waxaa dhici karta inuu xiriirsan yahay waxaa kaloo dhici karta inaanu xiriirsanayn haddaan si kale u dhigo waxaa laga fahmayaa u dhici karta maalin ka horeysa jimcada in la soomo iyo shan maalin ka hor intaan soomay inaan soomka joojiyey oo shan beri kadib aan soomo maalinka jumcada xadiidkana sidaasaa ku cad waa lafdiga imaam muslim uu wariyey imaam axmed raximahullah lafdi kaleo asaguna uu la gaar yahay oo isla xadiida abu hureyra wuxuu yihi yowmu ljumcati maalinka jumcada yowmu ciidin maalin ciideed weeye falaa tajcaluu yowma ciidikum ha ka dhiginina maalinkiina ciidda ah yowma siyaamikum ha ka dhiginina maalinka ciidda idiinah maalinaa soontaan ha ka dhiginina ilaa an tasuumuu qablahu aw bacdahu inaad soontaan jimcada ka hor iyo jimcada kadib mooye xadiidkanuna waa mutlaq isagana jimcada ka hor waxaa la dhihi karaa maalin ka hor ama waxay noqon kartaa laba maalin saddex maalin ka hor iyo soomaaliya noolaato kadibna sidoo kale maalin kadib laba maalin kadib abu hureyra xadiidkiisa lafdiga intooda badan oo isku wada raacsan ama kulligoodba waa kanaa wuxuu yidhi laa tasuumuu yowma aljumca maalinka jumcada ha soominina ilaa wa qablahu yowmun ilaa inaad soontaan maalinka jimcada maalin ka hor mooye aw bacdahu yowman ama jimcada kadib maalin haddaad soomaysid mooye wixii maanta dhan la soo waday waxaa kuusoo koobay xadiidka qeybtana kuusoo koobtay bal xadiidka oo juwayriya radia allahu canha oo bukhaari axmed iyo abu daawuud ay soo saareen baa sii caddaynayo nabiga sala allahu calayh wasalam baa maalin wuxuu soo galay maalin jimca wuxuu usoo galay juwayriya umulmu'miniin oo sooman markaasu wuxuu yidhi asumti ams shalay ma soonayd waxay tidhi laa maya wuxuu yidhi berri ma rabtaa inaad soonto waxay tidhi berri danka ma lihi inaan soomo wuxuu ku yidhi idan afar lagaama raba inaad hee soonto sidoo kale xadiidu junaadat alasdi oo asaguna ay soo saaraan axmed iyo keyrkii nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu usoo galay sabcata min alasdi inaathan toddoba dumara oo reer asdi ah oo sooman buu usoo galay baa usoo galay baa ujeeda wawa yataqadaa isagoo rag maxaa la dhahaa baa usoo waxaa usoo galay gabdhaha isagoo qadaynayo qadaha la siiyey markaase wuxuu yidhi waxay dhaheen rasuul allow waa soomannahay markaas wuxuu yidhi asuntum ams shala ma soo naydeen markaasay dhaheen may wuxuu yidhi berri ma soomi rabtiin ayaguna waxay dhaheen may qaala wuxuu yidhi afura nabiga sala allahu calay wasalam markaasuu waxay sameeyeen iyaguna waay afureen baasha madaxay isla gashay soo maa intaasoo xadiid oo aan sheegnay markay ahlu cilmiga fiiriyeen culimmada islaamka kulligood ama haddaan iraahdo ninety nine do ninety nine diba la qaybiyo qolo waxaa fallaago noqotoo diiday inta badan aan la ictibaarinin khilaafkooda niman daahiriye la yidhaahdo unbaa diiday inta kale ahlu cilmiga waxay yidhaahdaan horta afarta madhab unbaa soomaalintooda badan taqaanaa afarta madhab horta haddaan ka dhaco afarta madhab laba iyo labay u kala jabeen laba iyo labo annaga shaaficiya iyo xanaabilo labadaasu gees bay noqdeen maalikiye iyo xanafiyana dhinac kaley noqdeen annaga iyo xanaabilada waxaa nidhi waa laga habboon yahay in jumcada keligeed la soomo hadda aan ku celiyo waa laga habboon yahay in jumcada keligeed la soomo dadka qaar baa waxaa laga haa inaad ka maqashaan iyagoo la wareegaya waa xaaraan waa xaaraan iyo waa laga habboon yahay waa kala duwan tahay waxaan u yidhi waa laga habboon yahayna waa tilmaami doonaa labadaa waxay isku raaceen waa laga habboon yahay xaaraan may dhihin labadii kalena waxay dhaheen lagama habboono xaaraanna ma aha imaam maalik wuxuu yidhi bal waaba wax fiican jimcada keligeed in la raadsadaba maalintaasaaba fadli badan hanawaalinina soomaali khayr badan maaha soomaali ciideed maaha maxaa loo leedihin lama soomi karo bal wuxuu yidhi wax ahlu cilmiya oo aniga iga horreeyey oo arrintaa diidaya maba arkinba yaa sidaa ku leh imaam malik raximahullah imaam malik raximahullah culimmada waa u cudur daareeno waxay dhaheen axaadiidtan baan soo gaarin imaam malik iyo hadday soo gaari lahayd waxaa laga yaabaa inuu warkaas ka noqon lahaa laakiin waxaa jira xadiid ibni mascuud miyaa mise abi mascuud albadri mise ibni mascuud ma xasuusto labadooda mid laga warinayo wuxuu leeyahay maana arkin nebiga sala allahu calayhi wasalam oo afuran maalin jimco ah ma arkin nebi moxamed oo afuran maalin jimco ah macnaheedu waa maxay jimcada nebigu waa soomi jiray sala allahu calayhi wasalam meeshaasay culimmada ka keeneen marka ay leeyihiin jimcada in la soomo xaaraan ma aha xaaraan hee ma aha ee waa laga fiican yahay waa hee laga habboon yahay waxay dhaheen marka jawaabay ka bixiyeeno nebiga sala allahu calayhi wasalam ma afuri jirin maalinka jimcada jawaabo dhowray ka bixiyeen qole waxay yidhaahdeen waxay isku dayen waxay dhaheen waa haddii nahyi uu soo arooro oo nebigu dhaho waxaan yaa la samaynin haddana asaga uu sameeyo asaga waxay u tahay haa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin nebiga keligiisa iska leh asagay gooni ku tahay waxayna banayn waxayna na tusaysaa in uusan ficilkan xaaraan gaarsiisnayn bay na tusaysaa qolyo kale waxay dhaheen may xadiidkan iyo axaadiidtaa kale say isu waafaqaan laabudda min ta'wiil waa in la ta'wiiliyo maxaan ku ta'wiilinaynaa haddaa idi weydiiyo nebiga sala allahu calayhi wasalam soomkiisa isbuuca maxaa u badnaa isniin iyo khamiis sheekadii waa dhammaatay khamiis hadduu nebigu soomo muxuu ku xijiyey jimco wixii laga cararayo meesha waaba ka baxeen dagaal ma jiro waa dhammaaday idan nebigu jumcuu soomi jiray saxaabiga ku yidhi iyo ma araga soo jimco afuran iyo nahyiga axaadiidtanu isma diidayaan masaladeydii aan usoo dhaco marka masaladii ahayd nahyigaa aynu ka hadalnay oo culimmada islaamka laba horta maba diidinba xanafiye iyo iyo maalikiya warka ma diidanayn yaa soo haray shaaficiye iyo xanaabilo shaaficiye iyo xanaabilo waxay dhaheen jimcada keligeed qofku inuu gooni ugu gaar yeelo sida axaadiidta ilada inuu ku gaar yeelo sabab kale ayadoo jirin bay karaahadu imaanaysaa karaahiyadu waxay imanaysaa sabab la-aan hadduu qofku soomo oo jimcada daraaddeed keliya uu soomo laakiin hadduu jiro sabab qofku uu u soomahayo karaahiya ma jirto waxaa jira nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey axaadiis saxiixa marka laga wariyey marka loo badanaa waxay dhacdaa siiqatu tamriid qolada xadiidka xadiidka saaniskiisa iyo ka hadasha waxay yidhahdaan siiqa tamriid oo tilmaama calaa ay taxal xadiis sugan weeye nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi soomka ilaahay ugu jecel yahay waa soomkee sowmu daawuud calayhi salaam soomka ilaahay ugu jecel yahay waa nebi daawuud soomkiisa wey soomkuu ahaa maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray saad u wadaan culamaa ley maalinna markaa soonto maalinna afurto halkee ku dhacaysaa jimcaad soomaysaa soo maa khamiisaad afurtay jumcaad soomaysaa sabtina waad afuraysaa wadaaddaa isku kallifa aada u adkeeyey waxay yidhaahdeen xadiidkaas iyo kanaa iswaafajinaynaayo waxaa la sameynaa jarka booddaa la dheelayaa jimcada waa in laga boodo jimca hadday timaado waa laga boodayaa maxaa dhacay dheheen ciid hadday timaado ka warrama ilaa waxaa la yidhi axabu siyaami siyaami daawuud calayhi salaam saa u soo soomaysaba ciid kugu timid ma ku qabanaysaa waa maya waa ka boodaysaa jarkabooddaa dheelaysaa ciidda waa xaaraam in ciid la soomo laakiin laba aan isqabanayne madaxa isu geliyeen hadda hadalka markaan ku celinayay oon lahaa waa laga haboon yahay sababaan ugu celinayay waa markaanay i anfacaysaa sidaasaan ugu celinayay oo usoo jeedinayay dhegihiina waxay i anfacaysaa in jimcada si gooniya loo soomo waa laga haboon yahay ee xaaraan ma aha waxaa xaaraan ku sheegay keliya fii maa aclamu nin la yidhaahdo ibni xasam addaahiri ninkaana inta badan culimmadu warkiisa maba qoraanba warkiisa ma qoraan waa ninkii yidhi waxay kaga yaabeen nebigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam maxay ahayd masaladii laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im biyo fadhiyo qofkii yuusan ku kaadinin wa huwa yuusan ku kaadin buu nebigu yidhi sala allahu calay wasalam soo maah biyo meel negiyo biyo yaal wuxuu yidhi weel hadduu inta ku kaadiyo biyaha qaadoo ku shubo xaaraan kuma dhicin buu yidhi waxyaabahay la yaabeen wadaadadu ay aada ula yaabeen ninkaa kala yaabeen noqoto calaaitaal in aada u dadaal badan u ahaa laakiin intaan xasuusto keligii weeye nin kaleo ibni mundir loona hadalkiisaa laga fahmay laakiin kuma caddo calaa ayati xaal ciidda waxa isku haysta ma maqasheen inaan la soomi karin weligii ma maqasheen waa maya ma jiro sidaa daraaddeed maalin ciid inaan la soomi karin waa xaaraan maqtaca wey oo cad kanna inaan la soomi karin waa laga haboon yahay in la soomo waa laga haboon yahay in la isaga qiyaas qaato shay xaaraana oo la yidhahdo kanba waa laga booday kanna waa in laga boodo sax maha qalad weeye midda labaad maalinka carafo oo hadda kaanu joogna ah hadday ku timaado ama yowmu cashuura hadday ku timaado jimcada waa la soomayaa dhibna ma laha jimcada keligeed waa la soomi karaa haddii qofku uu soomo khamiis wuu heli karaa kadibna uu jimcada ku daro haddii khamiista uu iska daayo oo jimcada keligeed uu soomona waa la heli karaa sidaasayna dhaheen labadii madhab oo soo hartay oo awalba karaahada ku sheegtay waxay dhaheen karaaha ma jirto hadduu ku soo aado sabab sida qofka maalin dhaaf u sooma ama qofka soomaya yowmu carafa ama yowmu cashuuraa labadaa maalmood qofka soomayo waxaan kusoo koobaynaa marka hadduu soomku yahay soom sabab leh maalmaha la diiday sida ciidda waxaan ujeedaa sabtida iyo jumcada sabtida axaadiidteeda ma sheegin waqtigaa igu dheeraanaya sabtida iyo jumcada haddii soomku uu sabab leeyahay waa la soomayaa wax diiday iyo wax diidayana oo muctabara ma jiro darsigeena maantaas ku ekeenayna wallahu subxaanahu wa tacaala aclam iyo sheekh abdiraxmaan meele oo jooga hargeysa labadu waxay dhaheen la soomi karo kelmaday ka jeedeen labadu wiga
wax dhiba ma laha waa anagii tilmaanay waa anagii tilmaanay rag inay diideen laakiin aysan wax badan ahayn adiladay ku diideenna adilo macnaha waxay cugsanayaan xoog badan maaha